يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
kuwa xaqa rumeeyow waxaa laydinku faral yeelay soon sidii loogu faral yeelay ummadihii idinka horreeyey si aad u dhowrtaan amarada ilaahay oo isaga jirtaan xumaha nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi qofkii u sooma bisha ramadaan iimaan qab iyo ajar dalab waxaa loo dhaafaa wixii horay uga dhacay oo dembiye yaryar ah